wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda jabuuti eliyas muuse dawaaleh oo nagu soo booqday xarunta v o a ee washington ayaa ka hadlay aragtida dowladda jabuuti ee ku saabsan heshiiskii isafgarad ee dhex maray etoobiya iyo somalilan falastiin axmed iimaan ayaa wasiirka waraysigan la yeelatay
mudan wasiir waxaa jirtaa in markii kulanka uu ka dhacay jabuuti oo madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweyne muuse biixi ay ku kulmeen madaxweyne ismaaciil cumar geelan uu dhexdhexaadinayay dadkuna ay arkayeen xiriirka wanaagsan ee madaxweyne ismaaciil cumar geelan labada dhinacba uu la leeyahay madaxweyne muuse biixi wuxuu markiiba ahday etoobiya sidee u dareenteen in iyadoo jabuuti laysugu yimid heshiis la gaaray haddana uu madaxweynuhu tegay somalilan addis ababa
wallahi horta deed madaxweyne muuse bixi isagaa u taliya dadkiisa iyo somalilan xilliga ay noqoto xilligaas wax annagu aan taladiisa amba ujeeddadiis aan falanqaynayno nooma taallo oo dee ma dhexgalayno arrimaha somalilan iyo danaheega laakiin xilliga aan ka jabuuti aragno warar badan baa laisla dhex wadaa wararkaasi oo badanna waa kutiri kuteenan weeyaan dhabtuse waxay tahay deed xilliga aada walaaltinimo iyo saaxiibtinimo ay jirto inaad maaragtay aada wax khayra la wado iyadoo sidaa ay tahay haddana inaad ma lihin anaku taladaa waxbaan kugu darsanaynaa madaxweynaha ismaaciil cumar marnaba mmale mowqifkiisu uu cadyahay jabuuti mowqifkeyguna uu cadyahay eese sharaftii iyo xadaaraddu waxay tahay inaad ciddaa aada martida u tahay xilliga aad arin tani aada wada wadaan ee inaan midhar laka dhaliya loo haysto tu ka hor imanaysa adigoo u socda inaad alqasta tiraadid hawlba halkaa i taalloo sidaa baan u socdaa madaxweynuhu deed ismaaciil cumar anaku runtii waxaan is leenahay uma qalmin deed mowqifkayga kow aniga ku yidhi waa tu ka dowlad ahaan aaminadeeda aan leenahay oo ah inaan la ixtiraamo integrity-ga dalalka jaarka aan wada dhahay waa inaan la ixtiraamo midnimada soomaaliya saacaddaa la joogo soomaaliya mid unbaa la ogyahay laakiin waan ognahay haddana ficil ahaan hab iyay u shaqeeyaan somalilan oo way ku ammaanan yihiin intaa ay ilaa iyo maalinka maanta ay soo gaadhaan arrinta soomaaliya iyo somalilan waa iyoka u taalla annakuna samatalis umaan ka nahay annakoo ay khaalis naga tahay waxba aynan noo qarsooneyn caddahay mowqifkaygu kakaawu cadyahay xilligaas jabuuti xilliga ay noqoto arrintani etoobiyana waa tu arrintaas sisaa u taalla ee habkii iyo ninkii odayga ahaayee dee madaxweyne muuse oo war qoraac qoracaana lagu kari waayey habeenkaas ka seexo iska naso oo beritolad bixi annakoo xilligaas ogaanayna mar dambe heshiisyo kale oo wixii halkan lagu seexay bay ku kala gedisan yihiin waa taa weeyanta maaragtay adigu sidee dareenkaagu muxuu noqon lahaa intaa indhaafsan annaga oo kale oo noo raacda ma jirto wax xiriir ma yeesheen markaas kadib madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo madaxweyne muuse biixi dowladdu si badan bay dowladuhu si badan bay u wada xidhiiraan annagu xilligaas waxaan anigu halkan fariinteedu waxay tahay somaliland wax gaara oo jabuuti ay ka leedahay amba ay ka rabto ma jirto oonan ahayn walaaltinimo wax wada qabsi imikadaa aan kula hadlayo anakii sheegaynay dariiqyaan maalgelintoodii u wadneehd intii wada joogtay ku dhan way wada markhaati furi kartaa dariiqa intii aan soo dhammaynay een ugu talagalnay buurama ilaa iyo kalabeerka si loo dhiso qayb baan soo helnay ahaydoo aad baan uga qayb galnay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti baa horseed intaasoo ku dhan ka ahaa anigaana gaaraan ka soo shaqeeyey iminka europeankii world bank african development bank waxaan leenahay lacag wixii maqan oo ku dhan ee somalilan looga baahan yahay inaa ilaa buurama ilaa iyo kalabeerhka dariiq isdhexgalkii dhaqaale na gaadhsiini karaya waa inaa loo helo maxaa loogu helayaa somalilan nabadgeliyadeeda yaa ku mudan tahay inaa loo dhiso kaabooyinka dhaqaale xilligaas waa kaas anaku halkaa bay naga taagan tahay xilliga ay noqoto walaaltinimadeeda somaliland siyaasadduna way khariban tahay deedo hadaad dee mana ficna khaainnimadu xilliga siyaasadda ay siyaasaddan weliba walaalka xilliga ay ay noqoto inta kale waa wax iyaga u yeelaan leenahay dadka shicibka somalilandna waxaan leenahay kalgacaylo walaaltinimo gacaltooyo iyo intii aan isku qabnay ka badan un baan nii qabnaa arrintaana laakiinse mowqafkaygu halkaa buu taagan yahay cid wax naga bedelaysana ma jirto canaantaasi waa u taallaa muuse biixi siduu walaalkii u calol xadhan lahaana ded iyakaa madaxe iyakaa ded mas-uuliyadda isagay mas-uuliyadda khaasaana ay u saaran tahay ismaaciil cumarna waxaa lagu yaqaanaa ded qalbigayso sar dad tiraadid hoon buu ku odhanayaa xilligaasi waa kaa weynanka ismaaciil cumar
wasiirka maaliyadda ee jabuuti ilyaas muuse dawaale oo xarunta v o a magaalada washington ugu warramayay wariyaha v o e da falastiin axmed iimaan